iyadoo maalmihii ugu dambeysay wasiirka xanaanada xoolaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya uu ku sugan yahay degmada afgoy ee gobolka shabeellada hoose ayaa waxaa inta badan cabasho kasoo yeeraysa dhallinyarada barata culumta beeraha iyo xoolaha waxaana wasiirka uu sheegay in qaar ka mid a dhallinyarada ay markaasi u sheegeen in waxbarashadoodii ay gabagabo tahay laakiin aysan haysan meelo ay ka shaqeeyaan waxaana wasiirka dhallinyaradaasi uu ku ballan qaaday in markaasi uu siinayo shaqooyin ku aadan waxa iyagu ay barteen haddaba wasiirku arrimahaasi ka hadlaya wuxuu yidhi ani wasiirkaan hoolaan ahay wiilil ilaa toddoba aa gaaraya oo jaamacaddii internet ka soo baxay oo weliba hadda dhiibaya maaragtay maxaa la yidhahdaa teesa ugu dambeeya buugii wixii ayaa ii yimid waxay yidhaha wasiir waxaan welwel ka qabnaa annaga jaamacaddii jawaabsoo noo dhammaatay laakiin shaqo intaan ka helnaa waxaan u ballan qaaday dhammaantood inaan shaqo siiyo waa joogaan mar dhow intay imaan doonaan waxaana wasiirka xanaanada oo hadalkiisa sii wata uu sheegay in sidoo kale ay saacidi doonaan ardayda markaasi dugsiyada sare dhammaysta islamarkaana doonaya inay bartaan culumta xoolaha marka haddaad u baahantihiin ciddii gudubta u baahato jaamacad veterinary ee gashataa inaan saa'idno ayaa diyaar u nahay haddii aan la idmo hadalka wasiirka ayaa ku soo beegmaya xilli inta badan dhallinyarada barata culumta xoolaha iyo beeraha aysan sida ay wax u barteen u helin shaqooyinkoodii ku aadan waxa iyagu ay barteen iyadoo degmada afguya gobolka shabeellana hoosena ay hodan ku tahay wax soo saarka beeraha iyo xanaanada xoolaha abuukarmayow jeelaan magaalada afgoye